wuxuu duubay hal saac ba habeenimuu duubay nineteenka ama hal saac dadsu yaqaaniin ma shalay waa mise waa maanta waa maanta wey maanta maanta xagee ka bilowdayna wuxuu ka duubay magaalada indoola dadka la raafay marka imse dhan yihiin dadka la raafay waxa weeye soomaalidu ilaa boqol bay ahayd dadka kaloonka koronta dhan baa la raafay dadka kalena waxa weeye ayagu dad ilaa saddex boqol la raafay laakiin soomaalidu boqol bay ku lahayd
sababta loo raafayo ma laydin sheegay iyo sababta loo raafayo annaga wax naloo sheegay ma jiraan dadkii marka anaga aniga waxaan kamid ahaa dhalinyarada iyo farasilkayga oo kada gudaha soo baadiyey marka dad dadkii hal saac habeenimo ilaa saddex saac oo subaxnimo saasay meel taagnaayeen haddii aan la tuuraya qof dee sharcina oo wadanka sharci ku jooga oo intii labaiyo tobanka caawa askar lagu wareejiyey si u taagnaayta madaxweynaha wuxuu yehiyaal yaryara iyo islaamo iyo odayaal markii saddex saac subaxnimo qof walba sharciisu la soo baxay layiri iska tag wala iyagoo sharcigooda haystaan si layiri waktigii baa dhacay xidigii markay dadkii oo kale haafdeey ay shaqeeyaan ilaa lix saac shaqeey lix saac markay tahay qofkii sharcigiisa shooqa lagu riday baa bilis oo lagu riday oo wasiirsan ah qof sharci haysta oo wadanka sharci ku jooga maantayda markay shaqada lasoo galaa lagu soo celinaya dadka xagee la geeyey marka markii la raafay markii laga raafay waxaa la geeyey meel sportiina la geeyey oo oo meelaha dulan lagu ciyaaro xaggaasaa laisugu geeyey ujeedada marka dadka loo qabanaya ma sharciga dalka oo dadka aan haysan baa la qabanayaa oo waxaa laleeyahay wixii aan shaqi sharci dalka joogin baa la qabanayay mase waa guud ahaan qofkii kasta oo aan wadanka u dhalan baa la qabanayay waxaa la qabanayay dee qof kastoo aan wadanka u dhalan baa la qabanayay haade de qofki wadanka dadku iyaga marka wadanka yimaado oo doransi ku yimaada adiga deganaanshaha sharcigaa la siyaa qofkii wadanka si khaldan kusoo galay ama aan sharci haysan hal la xiro taa dhimaaga sharciga dhigaya laakiin qof basketboolka wadanka haysta iyo qof intri residensiga deganaanshaha haysta iyo qof sharciga west dilmataaga oo haysta nina lama kala reebin kulligoodba hal meela laisugu geeyo waayahay marka dadka haddii meel laisugu geeyey ma la kala soocado wixii sharcile iyo wixii aan sharci lahayn ma la kala saaray dadka badankooda sharci bay haystaan oo qof sharci la-aana adigba ama ama laba ama mid weeye oo sharci kuxiraysa wax ka qaldan usoo bixi waayo ama dowladii door jidka laga saaray laakiin dadkaasi adigoo boqolkiiba sideetan iyo shan sharci ay haystaan iyagoo sharciga la haystaba haddana bilisonka baa lagu xireeyay waxaa la yidhi maantayda marka shaqo lagu soo laabto baa hawshina la gelayaa waa kuwii sharciga haysta kuwii sharciga aan haysana maxaa la yidhi iyaga kuwa iyagaa sharciga haysan kaarka qaxootiga waxay iska haystaan markii dee maaliga soo noqoto wax walba markiiba ay qabtaan xeryaha qaxootiga loo diraa laakiin waxaa intu waxa weeye qof sharci haysta oo liiga wadanka ku jooga baa mar walba inti loo yimaado bahadeen dadka dadiga lagala baxa waxa baa meel kudhexdeeya militaritada dadka soo weeraro oo qali lagu hajimaa inta lagala baxa waxa la geenayaa meel kaneeco roob dhibaato inta wada ka biriyata inta imaanaysa marka aad baa umadii xalay ugu dhibtootay dhib badan baa dadka ka gaaray badankoodina waa lasoo daayay laga soo cida ahaayeen in waktigu ka dhacayna beriso baa loo gudbiya waxa la yidhi beriso hadaa maandayda maanta ah maqaar maqaar waxaa jira maqaar waxaa jira aan sharci lahayn oo lasoo daayey maya qof sharci aan lahayn oo lasoo daayay ma jiro kuwii sharciga lahaa qayb la hadheenba soo daayeen waa tan qofna waa la hadheen weliba meeshii bay marka ku jiraan kuwaas laga hadlay mase meel kale loo soo qaada na gaarisa walaa loo soo qaaday bilisonka xabsiga weyn oo oo oo brisbane kaasa la geeyay ugu dambeyntii marka ma magaalada keliya indhoola buu ka socdaa qaqabashada ka socotaa mise gobolada kalena waa ka socotaa waa indhoola keliya wey indhoola keliya weeye abtire markii ay saasqaar ku sameynayaan magaalada mar bay ka sameeyaan marka xalay indhoola keliya ahayd maqada lisaaka iyo magaalada kale soomaalida degan tahay kubadan tahayna mamarkuu ka dhacaa marka ayagu waxay sameeyeen kiil as bay dhacaan oo waxaa kuleeyahy wadanka dad xabsida ama dad midoonaysa madaxyo iyo waxwada baa baa inay soo galaan laga baqayaa marka markii waxay usoo ogeynaya marka ayaan joogno waa inaa wadanka kililaas mayno oo dadka wadanka jooga waxay sharci haystana aan aragno waxaan sharci haystana aan ka tarxino waxay iska soo galana aan ogaano baa iyaga xal uga dhigayaan